إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
bismillaahi araxmaan araxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh dhegeystayaal fid wanaagsan kusoo dhowaada warka habeene warbaahinta islaamiga ah ee alfurqaan qodobada caawa aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta dagaal kula wareegay deegaan dhacaduleedka alkowthar taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jirta saraakiil iyo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay waxaa soo gabagaboobay barnaamijka qurunka qabyaaladda kaas oo xalqadiisii u dambeysay maanta ay baahisay warbaahinta islaamiga alfurqaan dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka intaas waxay ahaayeen dhegeystayaal qodobadii ugu door koronaa ee warka fiidnimo ee warbaahinta islaamiga ee alfurqaan iminkana u diyaargaroobah iyagoo faahfaahsan
آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa habeennimo sabtiya taariikhda hijirada ay ku beegan tahay saddex iyo labaatanka shacbaan kun afar boqol lix iyo afartanka hijiriyada dhegeystayaal kusoo dhowaada qodobadii aad soo maqasheen oo faahfaahsan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo maanta dagaal kula wareegay deegaan dhacaduleedka alkowthar iyo sidoo kale mu'asasada warbaahineedda alkataib oo goordhow soo bandhigtay sawirada la wareegitaanka deegaanka miirtaqwo wararkaas waxaa isku soo duway oo la diyaara haashim cabdinaasir haye haashim
waa mahadsan tahay maxamed sheekh cali ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa maanta mar kale waxa ay la wareegeen deegaan lagu magacaabo boos caamir oo dhaca duleedka magaalada alkowthar ee gobolka shabeellada dhexe deegaankan ayaa waxaa ka dhacay dagaal dhex maray ciidamada dowladda federaalk ah iyo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyadoona markii dambe ciidamada dowladda federaalk ah oo ay dagaalka ku jabeen waxaana halkaa lagu gaarsiiyey khasaare kala duwan dagaal kadib ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaana si buuxda ula wareegay deegaankan dhacaduleedka alkowthar waana maalinkii labaad oo ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab degmooyin iyo deegaana ka tirsan gobolka shabeellada dhexe ay ka faramuruujinayaan ciidamada dowladda federaalka deegaankan ugu dambeeyey ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen waxauu si gaar ah u dhacaa wadada isku xirta degmada towfiiq ama halka loo yaqaano masjid cali gaduud iyo alkowthar taas oo ciidamada dowladda federaalka ee ku sugan cali gaduud ku beeraysa welwel hor leh maadaama ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay hore usii dumayaan isla shabeellada dhexe maanta gelinka hor ayay ahayd markii ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay la wareegeen sida aan wararkaba ku sheegnay deegaanka meertaqwo ee hoostaga ah degmada mahaday waxaana mu'asasada alkataib ay baahisay sawirro laga soo qaaday deegaanka meertaqwo kuwaas oo muujinaya ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo si buuxda ula wareegay deegaanka kadib markii ciidamada dowladda federaalka oo ay halkaa isaga farxadeen waxaana sawirada lagu arkayaa ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo ku sugan farsmagaalaha magaalada kuwaas oo ku hubaysan hubka noocyadiisa kala duwan oo ay ku jiraan gaadiidka teknikada loo yaqaano wixii warar ah ee kusoo kordhaa taqadumka ama horumarka ah ee gobolka shabeellada dhexe ka sameynayaan ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaan kusoo gudbi doonaa wararka iyo barnaamijyada dambe insha allah
taliska militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa sheegay in dagaaladii maalintii shalay ka dhacay gobolka shabeellaha dhexe ay dhimasho iyo dhaawac ku noqdeen in ka badan laba boqol oo isugu jirta saraakiil oo askar maxaabiis dagaalna gacanta lagu dhigay war-saxaafadeed uu baahiyey maktabka warfaafinta ee mujaahidiinta waxaa ka waramaya maxamed cali aadan taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa war-saxaafadeed ka soo saaray dagaallo culus oo maanta ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka shabeellaha dhexe kuwaasoo lagu laayay askar badan oo ka tirsan dowladda federaalka qaybaha hore ee war-saxaafadeedka ayaa lagu sheegay in deegaano gaaraya ilaa lix ay maanta ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab weeraro kala duwan ku qaadeen kuwaasoo gebi ahaantoodba ay gacanta ku dhigeen xarakada mujaahidiinta al-shabaab war-saxaafadeedka oo ciwaan looga dhigay faahfaahinta cagmarinta saldhigyada murtadiinta ee shabeellaha dhexe ayaa waxaa lagu bilaabay sida tan ciidamada mujaahidiinta ayaa allah fadligiis waxay weerar cagmarin ah ku qaadeen saldhigyada maleeshiyaadka riddada ay ku lahaayeen deegaanada kale ah ceel cali axmed cali fooldheere daarunicma alkowthar ceel baraf iyo deegaanka caadilay oo dhammaantood ka wada tirsan wilaayada islaamiga ah ee shabeellaha dhexe waxaa war-saxaafadeedka lagu sheegay in ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay guud ahaan si buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyadan iyadoo sidoo kale la raaciyey khasaaraha ka dhashay weerarada waxaana lagu yidhi mujaahidiinta oo allaah kaashanaya ayaa dhowr jaho weeraro qorshaysan uga qaaday saldhigyada ay ku sugnaayeen cadowga allaah dagaallo saf ballaaran ah kadib mujaahidiintu waxay allah fadligiisa buuxda gacanta ugu dhigeen dhammaan saldhigyada murtadiinta ee la weeraray waxaana halkaasi cadowga lagu gaarsiiyey khasaare lixaad leh oo dhimasho iyo dhaawac isugu jira tirada maleeshiyaadka murtadiinta ku halaagsamay dagaaladii maanta dhacay ayaa waxay gaaraysaa sagaashan iyo saddex murtad oo ay ku jiraan saraakiil halka lagu dhaawacay in ka badan boqol koob iyo toban askari waxaana maleeshiyaadka murtadiinta laga qabtay maxaabiis dagaal kuwaasoo hadda ay gacanta ku hayaan mujaahidiinta ayaa la sii raaciyey war-saxaafadeedka ka soo baxay taliska milatariga ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab markan waxa uu bayaanku soo gudbinayaa gaadiidkii iyo saanadii milatari ee u gacan galay xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana lagu yidhi allah fadligiis waxay mujaahidiintu sidoo kale gacanta ku dhigeen dhammaan agabkii sahaydii iyo saanadii ciidan ee taallay saldhigyada murtadiinta lagala wareegay oo ay ku jiraan toddoba gaadiid ah kuwaasoo isugu jira gaadiidka xamuulka iyo gawaarida loo yaqaano tiknikada ay qoryuhu ku rakiban yihiin allah ayay mahadoo idil u sugnaatay oo addoomihiisa mu'miniinta ah guuleeyey cadowgiisa dulleeyey kelimada towxiidkana kor yeelay ayaa sidoo kale lagu yidhi war-saxaafadeedka qaybaha dambe ee bayaanka waxaa lagu yidhi xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay u dagaalamaysaa dhowritaanka badqabka ummadda muslimka ah hirgelinta shareecada islaamka iyo in dhammaan dhulalka muslimiinta ay ka xorayso gaalada iyo murtadiinta dabadhilifka u ah waxayna ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed ugu baaqaysaa inay ka fogaadaan saldhigyada xarumaha iyo xafiisyada ay cadowga ku leeyihiin degmooyinka iyo deegaanada ay xoogga uga heystaan ummadda muslimka ah ee soomaaliyeed xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay ballan qaadaysaa inay sii wadi doonto duulaanadeeda barakaysan iyo jihaadka ka dhanka ah isbahaysiga caalamiga ah ee saliibiyiinta iyo dabadhilfyadooda murtadiinta ah ilaa geyiga muslimka ah ee soomaaliyeed ay ka saaraysa cadowga horarka ah ee kusoo duulay shareecada allahna si buuxda uga hirgelinayso allah subxaanahu wa tacaala wuxuu yidhi وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين
waxaa soo gebagaboobay barnaamijka qurunka qabyaaladda kaasoo xalqadiisii u dambeysay maanta kaasoo xalqadiisii u dambeysay maanta ay baahisay warbaahinta islaamiga ee alfurqaan warbixin ku aadan waxaa inoo akhrinaya yaasir cabdallah quranka qabyaaladda wuxuu ahaa taxne ka kooban ilaa afar xalqo kaasoo lagu soo bandhigayay farqiga u dhexeeya qabiilka iyo qabyaaladda dhibaatada ay qabyaaladdu ku hayso bulshada soomaaliyeed iyo cidda hurinaysa dagaalada dhexmara qabaa'ilka soomaaliyeed ee ay dadka badani ku dhammaadaan xalqada afaraad ee ugu dambeysay oo ay ka qayb galeen culimo waxgarad iyo mas-uuliyiin ayaa si gaar ah waxay diiradda u saaraysay xiriirka ka dhexeeya qabaa'ilka soomaaliyeed ee degan wilaayaadka islaamiga taasoo ku dhisan walaaltinimo iscaawin iyo in qabiil weliba uu badbaadiyo dhiigga qabiilka kale ay dariska yihiin sheekh xasan yacquub oo ka mid ah mas-uuliyiinta xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tilmaamay in qabaa'ilka iyo mujaahidiinta ay ka dhexeeyaan arrimo badan oo ay ka mid tahay diinta iyo dalka taasina ay keenayso inay isgarabsadaan waxaa naga dhexeeya qabaa'ilka soomaalida ka dhexeeya dal dad diin waxaa weeye dano dhammaan waa naga dhexeeyaa waa dad muslimiina oo diin ka dhexaysa wax kasta oo bulsho ka dhexeen lahayd ka dhexaysaan nahay taana waxay sababtay in safka mujaahidiintu ay biiriyaan qabaa'ilka ku nool wilaayaadka islaamiga ayaa kaalin weyn ka qaata howlaha musaalaxada iyo in dadka ay u hoggaansamaan ku dhaqanka shareecada islaamka waxaana nabadoon ismaaciil haaruun oo ah afhayeenka nuqabada wilaayaadka islaamiga uu tilmaamayaa kaalinta odayaasha ay ku leeyihiin in loo xukun tago shareecada islaamka
dadku mararka qaarkood walaayooyinka dhexdooda si kas iyo si kama aba shilku uu u dhaca shilkaasi haddii uu dhaco isla markaaba gacantaa lagu dhigaa laba qaybood baana gacanta ku dhiga walaayada uu shilkaasi ka dhaco gacantay ku dhigtaa iyada oo kaashanaysa dhammaan odayaal dhaqameedka meesha ay wax ka dhaceen mas-uulka ka ah iyaga oo kaashanaya labadaasi markay gacanta ku dhigaanna waxaba yaraatee isdhaqaajin kara ama wax fasasahoo dambe haba yaraata ee ma yeelato sheekh cali maxamuud raage sheekh cali dheere oo ah afhayeenka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa tilmaamaya in qabyaaladu aanay saameyn ku lahayn halganka ay wadaan oo qofka loo dhiibayo mas-uuliyad ummadeed oo lagu xusho oo keliya laba arrin oo ay diinta islaamku sheegtay annaga waxay ku xiran tahay cidda horta madax noo noqonaysa meesha ay madax ka noqonaysaba laba shay ayaa lagu xulaa labadaa shay waxa weeye inuu leeyahay horta awood iyo imkaaniyo wax maamuli karta oo waxa weeye een, marka laga soo tago islaamnimada awal shardigu waa inuu muslim yahay oo nin diinta ilaahay sharciyada ku dhaqamaya uu yahay laakiin marka dadka muslimiinta dhexdooda ay noqoto laba shardiyaa laga rabaa shardiga koowaad waxa weeye in uu horta qawi yahay oo waxa weeye ee, ee, ina khayra man istajarta alqawiyu alamiin inuu qawi yahay horta marka horeeto inuu dee wax maamuli karo xoog le inuu yahay yani oo siyaasad iyo caqli laxan ka leh qadiyadda labaadna waxa weye inuu yahay amiin inuu yahay aamin inuu yahay oo waxa weeye dadka muslimiinta ah hantidoodii naftoodii maalkoodii cadaaladoodii wixii o dhan waxay nin aamin ah inuu yahay markii qabaa'ilka soomaaliyeed ee deggan wilaayaadka islaamiga ay garteen cadowgooda waxay hubka ku aadiyeen halkii uu mudnaa oo ah shisheeyaha dalka ku soo duulay sida uu horeyba u tilmaamay alleeh u naxariistay sheekh nuur maal cabdiraxmaan jihaadka ayaa ah caymiska ummadda muslimka ah
annaga dagaal qabiilo la naafeeyey ma igaara noo baaqan jirta ilah idinku dharshe ya waa caymiski ummadda muslimka halkan degan jihaad fii sabiili illah fi dunya walaa taamiin ma taqaani allahu akbar allahu akbar waxaa marka la rabaa waan ogsoonahay oo qabiil qabiila leesulay jiray heer hebel heer hebes galay meeqa leeska lahay adigu wax badan ma dhiman tumeeshan iyo tumeeshan labada dhinac soddon ka takhallus kuwa kale soddon walaal waa ogtihiin litakuuna kalimatu ilaahi alcudyaana ma lacagtana waxaa lagu bixi jira maa soo ma annaga haddii ilaahayna siiyey dad culimmadii ka mida ee nagu ololayhayo noo sheegaya mar walba dagaalka litakuuna kalimatullaahi hiya alculyaa inaan haddaba ku biirno oo nin walba intuu kale uga qayb qaato walaal caymis weynay noo tahay caymis weynay noo tahay ugu dambayntii sheekh faarax cali xuseen oo ka mid ahaa martida barnaamijka quranka qabyaalada ayaa dardaaran muhiim ah u jeediyey qabaa'ilka soomaaliyeed ee ku nool dhulka ku jira gumaysiga shisheeyaha wuxuuna ugu baaqay inay u hoggaansamaan shareecada islaamka iyadana ay ka dhigtaan waxa ay isku xukumaan waxaan u dardaarmi lahaa qolada dagaalku hadda ka dhex socdo qabaa'ilka muslimiinta ah ee walaalaha ah ee qaraabada ah ee iyagu qiraya inay walaalo yihiin ay qaraabo yihiin oo ay xidid yihiin wax walba wanaaga qiraya haddana aan hawshii aan dabada ka qaban karin dadkaas waxaan dhihi lahaa meesha laydinka heesto waa xagga madaxa sare waaye shareecadii ilaahay oo aad ku dhaqmi weydeen aada u khuduucdeen dhaqan iyo wax la soo guuriyey amaba xeer kaa horta inay la iska diidaan oo ay dhahaan annagu haddaanu nahay reer hebel waxaan isku dhaqaynaa shareecada islaamka oo ay ku kala qaataan maaragtay amagtooda iyo dhaqankooda iyo sharciga islaamka inay ku dhaqmaan oo ay ka madax bannaanaadaan waxaan qodobada ku dhisan iyo isku dirka iyo muxuu ahaa siyaasidda iyo muxuu ahaa isboobka barnaamijka quranka qabyaalada ayaa dirayay fariin ah in qabyaaladii waxay dumiso mooye aanay lahayn dugsi iyo dugaal qabiilkuna yahay waxa ay isku gartaan aadanaha sidaasi darteed si horumar iyo xadaarad loo gaaro ay tahay inaan ka fiyoobaano qabyaaladda qabaa'ilka walaalaha ah ee soomaaliyeedna ay allah uga baqaan daadinta dhiigga qofka muslimka ah ee uu allah dhowray warkan dhegeystayaal fiidnimadan wuxuu idinkaga imaanaya warbaahinta islaamiga ah alfurqaan dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera ee ku hoos jira gumaysiga dowladda kenya ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka waa kan farxaan cali cabdulaahi oo warkan inoo ambaqaadaya dadka ku nool deegaan hoostaga magaalada mandheera dhulka soomaali galbeed ee ay kenya gumaysato oo lagu magacaabo sala ayaa sheegay inay deegaankooda ka mamnuuceen maanduuriyaha qaadka waxgaradka deegaanka iyo culimmada diinta islaamka ayaa sheegay inay go'aan ku gaareen inaysan jannaaso ku dukan qof jaad cuna haddii uu dhinto sidoo kalena aan gabar loo guurin qofka maandooriyahaas isticmaala go'aankan ayay ku sheegeen inuu yahay mid ka soo baxay dadka deegaanka si guudna ay dhexdooda isku raaceen dhaqangelintiisana la bilaabay nin qaad cunaa gabar laguma dari kara nin oo qaad gala qaad cunaa lama duwaayo janaasana looma tukanaayo qabreed muslimiinta lagu dari ma ninka haddii aas qaad cun aasiya wax qur-aan waa akhrin kara ma leh waxaan isku raacsannahay oon isku raacnay oo taladayn ay tahay qaad saala lama keeni kara beledkayna waa ka goyni rag iyo dumar caruur culummo odayaal dhammaan waxaan isku raacsannahay qaad waa goyni waana kayni miya waxaan ka sheegaynaa ummadda muslimka meel ay joogaan inay markhaati ka noqdaan saalaa inay qaad iska reebto ninka taariku salaadka ah qur-aan aan lagu akhrinin naag aan loo guurinin haddaad dhintay jinaasa aan lagu tukanin meesha muslimiinta lagu dugaan aan lagu duugin midka kale oo qaadka cuna oo isagana baad xoogoo salaada tukuna asigan ciddiisa inaan qur-aan lagu akrinaynin oon aan loo dhaaweynin oo naagta deka socorota aan loo celinaynin oday u celiyena la maraadina yaan goosannay waa go'aan annaga naga soo baxay qaadka oo ka mid ah maandooriyayaasha ay soomaalidu sida aadka ah u isticmaasho ayaa dhibaatooyin ba'an ku haya bulshada soomaalida iyadoo la helayo kiisas caafimaad darro oo ka dhashay caleemahaasi dhanka kalena qaar ka mid ah soomaalida ayaa soo fahmaya waxyeeladiisa haddaba cunidda qaadku wuxuu si buuxda uga hor imaanayaa ujeeddooyinka guud ee dhowridda sharciga loo soo dejiyey kuwaasoo ah dhowridda diinta nafta caqliga hantida sharafta iyo dhasha warkii dhegaystayaal fiidnimadan aad kala socoteen warbaahinta islaamiga ah alfurqaan waa inagaynta